barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa isniin afarta bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna waxaa ka mida nin ka soo qaxay gobolka shabeellaha hoose oo boosaaso u tegay inuu tahriibo balse fikirkiisa beddelay oo ganacsi samaystay
labadanab tahriib baan ahayna daruufaha koonfurta ka jirta darteedaan isku soo tahriibnay anigoo wada socono baan islahaynay waan furay markaan furay way tahriibtay waxay doonka raacday boosaaso lacagtii aad doonaysay inaad ku tahriibto ayaad ku bilowday ganacsigan miya mar baa waxaa ii noqday miis weyn oo ii noqday dukaan ah kadibna waan kacay de haddana inaan dib u soo noqdo oo garab rarata noqdo dukaanku wareeg waxaa kaloo aad maqli doontaan soomaali tahriib ku tegay dalka yeman oo muddo sannada ka hor ah kadibna iyaga oo qaxunti ah ku soo laabtay magaalada boosaaso oo ay markii hore ka tahriibeen kadib markii doonta saca ku soo jirnay oo boosaasa tikada boosaasa ku soo xiritay caruur baa ila socotaa xaaska iyo caruur baa ila socotaa iyo soomaali badan baa wada soconay doonta wada soconay ilaa boqol iyo labaatan qof baahine maal dumar u badan aad iyo aad bay ugu maxsan yihiin
xubintii ciyaaraha iyo heesihii ayaan ka marnayn barnaamijka inta aynu ku guda jirnay balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida
dhoolatus militari iyo hub ay kuuriyada koonfureed ee si xidhiidha ugu rideen badda jabaan ayaa loo macnayn karaa inay carinayso suurtagalnimada weerarka dhanaha tijaabooyinka hubka nukliyarka ee kuuriyada waqooyi dhoolatuskan ayaa imanaya xilli golaha ammaanka qaramada midoobay ay isu diyaarinayaan inay qabtaan kulan deg deg ah xilli dambe oo maanta ah kaasi oo ay ku falanqaynayaan tijaabada hubka nukliyarka ee kuuriyada waqooyi sida warfidyeenada u sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon j in ayaa wadahadal khadka telefoonka ay ku wada yeesheen isula gartay in kuuriyada waqooyi la saaro cunaqabatayn cusub oo adag
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filayaa in uu talaadada wiigan ah uu ku dhawaaqo go-aankiisa ku qotoma in la baabi'iyo mashruuca difaacaya in la masaafuriyo dadka ilma ahaanta ku imaaday waddankan ayagoo sharci darra ah saraakiisha ayaa waxay u sharaxeen tallaabadan wariyaasha iyagoo sheegay inay imaan doonto tallaabadan muddo lix bilood ah oo dibudhac uu ku yimid kadib iyada oo la horgeen doono golaha koongareeska si ay uga hadlaan arrintan sharci dejiyaasha ayaanan wax lug ah ku lahayn sharcigan oo bilowday markii uu soo saaray wareegto madaxweyne madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington nin isagoo dhallinyaro ah ka soo qaxay dagaalada ka socda koonfurta soomaaliya ayaa isaga iyo xaaskiisu ay tegeen magaalada boosaaso si ay uga tahriibaan balse markay doontii ay raaci lahaayeen soo xidhatay ayuu ninkii ku fikiray inay iska joogaan maadaama ay ka soo jeedaan qoysas danyar ah oo aan awoodin in lacag dambe loo soo diro haddii magafa qabsado balse xaaskiisii waa ay diiday waanay kala tegeen sidaas ayayna markii dambe ku tahriibtay ninkii waxa uu tegey magaalada boorama oo uu ganacsi ka furtay waxa aanu v o eda u sheegay in xaaskiisii hore dagaalada yeman ka socda darteed ay mar kale dooni u soo raacday soomaaliya iyadoo qaxoonti ah kuna soo laabatay magaalada boosaaso
magacay maxaa la yidhahdaa maxamed xaafow cali alaabtan waxaan ka keenaa mar hargeysa mar wajaalo marna harkaan baa ku iibinaa boorama gudaheeda marba waa si wey mar waxaan ka helnaa shan doolar yoonkii marna marka ugu yar waxaan ka helnaa saddex doolar marba haddii si fiican loo iibsada shan doolar ka badan waan ka helnaa ada adduunyada waa mar marba waa si wey maxamed goormaad bilowday ganacsigan alaabaha lala wareegayo labada kun shantii oo hadda ku soo wareegtay labada kun iyo toddoba iyo tobanka muddada intaa la eg boorama gudaheega unbad alaabaha la wareegi jirtay oo lagaaga iibsan jiray miya meel kale ma tagaba booram gudaheed baan la wareegaa markaan safaran hargeysa baan tagaa laba habeen baan soo baryaa laba habeen kadib markaan soo barya alaabta soo iibsado kadibna waan soo noqdaa meel kale ma garanaa bisi aan booraman waxaan joogaa saddex iyo toban sane
markaaga hore eed boorama imanaysay halkeed ka timid waxaan ka imaaday gobolka shabeella hoose gaar ahaan degmada qoryooley marka adiga iyo xaaskaaga oo wada socda ayaa yimid halkan miya may puntland baan kala tagnay markaan kala tagnay labadaanab tahriib baan ahayna daruufaha koonfarta ka jirta darteedaan isku soo tahriibnay ayada anagoo wada socono baan islahaynay waan furay markaan furay way tahriibtay waxay doonka raacday boosaaso anan liibi baan ku fikeri jiray inaan baxo kadib waxaan fikiray magafaha waaladiis markaan arkay dadkeenna waa dad iska danyara dibidda qof ima maqan oo wax ii soo diro wax jagooyin aan leeyahayn lii iibiyo oo maxaase ma jiro mar saas darteed maxaa iila soo gudboonaatay inaan dib u gorasho ka sameeyo tahriibka oo ka noqdo waan ka noqday lacagtii aad doonaysay inaad ku tahriibto ayaad ku bilowday ganacsigan miya mar baa waxaa ii noqday miis weyn oo- oo oo ii noqday dukaanah haddana hogaar kadibna waan kacay markii aan kacay dhaqaale burbur baa yimaaday heer waxaa gaartay haddana inaan dib u soo noqdo oo garab rarata noqdo dukaanka wareega waxaad sheegtay in xaaskaagii aad kala tegteen halkay ku dambaysay tahriibkii ay gaadhay yaman yaa siil ii sheegay wararka iigu soo gaaray aan ogaaday kuwa aan qaraabanayd yaman baa ii gaartay anina liibi baan ku fikeri jiray carabtay dhulkaan ma raban markaa yaman gaartay yaman markii qalalaaso ku dhacay waxaan maqlay markii dagaal dhacay oo soo qaxday muqdisho inay dib ugu noqotay
maxamed een, adiga qaraabadaadii iyo waalidkaagii iyo ehelkii halkaa joogaa ee kuugu dambaysay adiga waan la hadlaa inay hadda qoryooley oo joogaa aabbahay muqdisho ku soo qaxay abaar baa dhacday isku soo qaxay xamar buu joogaa waan la hadlaa marka anigu meesha waxay ugu dambaysay muddo badan si aan soo gaarayba dhulkaan somaliland markaan soo gaaray nabadgelyadan baa iska shaqaysa ilaa filankaas koonfarta ka dhammaanaya cayaarta meesha ku socota goolwey gool maaha laisku haayo aweli filankaas soo dhammaa la'yahay waa lasoo afjaray la'yahay ma tagaay ilaa ay dhammaadaan halkaan baa iska joogaa somaliland nabadgelyadan boram muddadaa dhowr iyo tobanka sane eed joogto eed ka shaqaysanayso ee dukaankaa wareegaad ee aad alaabaha la wareegayso ma xaasaysatay oo xaas ma samaysatay Ay, wallaahi hogaar duruuftaan ka baqay maadaama haddii aad dhaqaalo haysan lacag la'aan aad tahay inaad musharax baad noogu karin saas darteed dib u gurshi aan ka sameeyey inaan wax guursado waan doonayaa markaan is arko jeebka iyo dhaqaalahii markaan eego dhan walban u eego waan ka baqay inaan guursado xaaladda jirta caqabadaha oo qarash la'aan dadka cid ku caawiyey oo ganacsigaaga kaa saacidaa ma jiraan maya wallaahi wax ii caawiya i gacan qabtay male laakiin dadka magaalada waa dad fiican wax iima dhimaan lafahay waan ka badbaadaa waxba iima dhimaan ganacsigaaga iyo waxyaabaha aad iibsanayso cid kugu qabsataa ma jirtaa maya maya waa iska nabadgelaya kuma sheekhtaanba dadkan dadka ma sheekhtaan weli dadka qariibka nin baa maalan oo kafta oo nin baan la sheekaysanay nin kala weerar igu soo qaaday hadal xun igu yidhi markaasaa la yidhi ninkan maxaad u sheekanaysaa heer xamarka markaasaa la yidhi "Haa, ma nin fartaas ku yimaaday haa hee iga raallaa buu yidhi waaba qariib haddii marba qariib tahay intii aan hadallada kuugu tuurtuuray iga raallahow dad kalan ku moodi jiray dadka magaalada maadaama qariib tahay iga raallahow lagu i raalligeliyey waxaad ii sheegtay inaad damacsanayd inaad tahriib gasho oo aad ilaa liibiya doonyaha ka raacdo arrintaasina aad ka laabatay markaad jeebkaagii waxay mas leedahay haddii aad shaqaysato oo aad lacag hesho tahriibkaa gal mas leedahay magarayo hadda kadib tahriib waan ku salaam naqsaday si salaada looga salaam naqsado si salaada markii la tukado laga salaam naqsado waan ka salaam naqsaday uma socdo tahriib damba dhulkay soomaaliya allah ii barakay geygan gey ka dhaafsan ma tagay alaabahan aad gado ee aad ka iibiso dadka ee aad suuqa la wareegto kuwe ka mid a waxaa ka mid ahaa cadarka oo barafuunka waxaa ka mid ahaa ilaanka oo xinaha loo yaqaan ilaan waa la yidhaa xina waa la yidhaahdaa waxaa iibiyaa waxaa idida laska jaro idijarta loo yaqaano waxaa kale iibiyaa sajaa'idaha salaada dalaayidaha roobka sharabaatada ayuuno saqafta oo timaha lagu shanlaysto oo loo yaqaano shanla ama saqaf qof walba si uu yaqaano ad waxaan iibiyaa sharabaatada ayuu no baan iibiyaa waxaan iibinaba way yartahay waxaan kugu arkay adigoo ka shaqaynaya miisaanka dadku isku miisaamaan oo lacag ka qaadaya shaqada iyada lafteeda waad ku shaqaysataa miya waxaan uga shaqeeyaa dee hal shaqo keliya magaalada isma bixinaysa africa waa meel iska barakaysan xaaladeed ilaahay baa oga miisaanku qofkii waxaa markii fuulo kushinan baan ka qaadaa dadkii ay yidhaahdaan inay macaankii hoos iga dhacay oo jimacisiga badanaya oo dadka buurbuuran si ay u ogaadaan inay miisaankada hoos u dhacay si ay u ogaadeen yaa miisaankan ka keliyaa qofkii ku istaago miisaanka waa ku shirin adayuun baan ka helaa alaabtan waxbaan ka helaa sidaasaas ogadaa dhallinyarada la wareegta alaabaha ee loo yaqaano garabraratada ama sikaanka wareega oo aan ku wareegsanayo barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haashim sheekh cumar good v o a
mahadsanid haashim waryaheenna magaalada boorama ayuu kaasi ahaa oo ninkaasi oo ka mida dadkii ka qaxay koonfurta soomaaliya isagoo halkaasi u tegay inuu ganacsi ka samaysto wareysanaya halkaad kala socoteenna waa v o a washington dhinaca kalena magaalada boosaaso waxaa tegay dhowaantan dooni waday boqolaal qoysasoo soomaali ah oo kasoo cararay dagaalada ka holcaya dalka yeman dadkaasi soomaaliga ah ayaa iyagu waxa ay sheegeen in dhowr cisho badda ay kusoo jireen kadib markii ay gaareen dekeda boosaaso wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu wareystay dadkaasi oo isugu jiray dhallinyaro iyo sidoo kaleeto dumar hooyooyin ah oo doontaasi la socday iyadoo dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka yeman ay ku jiraan dhibaatooyin badan maadaama dalkaas ay ka socdaan dagaallo dowladda iyo mucaaradka u dhexeeya waxaa dadka soomaaliyeed ay dib ugu soo laabanayaan gudaha dalka soomaaliya magaalada boosaaso waxaa asbuucan soo gaaray dad ka soo laabtay dalka yeman oo isugu jiray soomaaliya iyo yemeniyiin waxaana dib u dejin loogu sameeyey xarunta dowladda ay ugu tala gashay oo ku taalla duleedka magaalada boosaaso booqasho aan ku tegey ayaa waxaa halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah haween dhallinyaro iyo weliba carruur oo kaga gambanaya qoraxda teendhooyin loogu talagalay in ay harsadaan dadkaasi dadkan oo ku sugan xerada loogu talagalay ayaa waxay igaga warrameen qaabka ay boosaaso ku soo gaareen iyo weliba xaaladda ay ka yimaadeen ee dalka yeman kadib markii doonta lix iyo labaatan saaca ku soo jirnay oo boosaas tikada boosaasa ku soo hiritay kadib laakiin alxamdulilah ilaahay baa maaragtay naga bixiyey kadib markii oo ilaahay noo fududaayey safiirkaasbaa aad iyo aad baa noogu fududaayey kadib alxamdulilaah caruur baa ila socotaa xaaskay caruur baa ila socotaa ayo soomaali badan baa wada soconay doonta wada soconay ilaa boqol iyo labaatan qof baa ahinay maal dumar u badan aad iyo aad bay ugu maxsan yihiin deegaanka waxaa kasoo jeedaa baay yacnii waddanka yemeneed ayaan ku noolaa muddo fara badan oo gaadho toddobiyo toban sano waxaan ku dhalay saddex ciyaala waxaana jooga gobolka mehra bacdayn adugu waddanka markii hore waanu iska joognay waanu iskaga noolayn waxaa ka dhacay dagaallo dhib badan iyo gaajo iyo fakhri muddo badan ayaannu ku xanibnayn oo doonaynay inaannu waddankayga hooyo ku soo noqonno adigu hadda bishan gudaheeda ayaa waxay wakhtigu noo saamaxay inaannu makalla nimaadno oo qaydo ka nimaadno ciyaalkii anugu waa kaymi keligeebana adigu calaayi xaal habeen iyo waxaasaan badda kusoo jirnay laba maalmood iyo habeen waxaanu waddanka hooyo boosaasaanu ka soo degnay anigu magacayga waa luul xaali shukri cimrigayna waa lixdan iyo toddoba sano intaas waxaan ku ceeshay aan jooga muqdishoan ku dhashay aniga nafteedaba ma fahmaysaa wiilka aan ku curday konton jir weeye ani aan dhalay konton jirkaas muqdishoan ku dhalay anna muqdishoan ku dhashay isma lahayn hal habeenaa meel kaleeta aad seexanaysaa laakiin daruufo iyo dan iyo wax walbaa dadka kala kaxaynaya alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana waddankayga hooyaan kusoo noqday waxaan arkay kuwan ayay a idinkoo kaleeta ay la egyihiin aniga xambaaray oo doontiiba igala soo booday anoo jaranjar lugteeda aan saarin wax yaraan soo socon hooy habeen saddex waxaan soo dhaqaajinay afar saac wax yar dhiman oo qamiis soo galayso maalintii oo dhan soo wada habeenka jimcaha afarti saac iyo shanti saac oo kalena wayna soo keentay marka waxaa la yidhi dekeda lama gelayo muxuu ahaay habeenkii maalinta jimcaha subaxdiyaa noo imaadeen qolyahan faaduma lidhaa walaa xaaladda man iska caado laa bahdalo iska taala iska caado la iska qaayasaayaa waryaa iyo waxaa loo jeedaa lagugula hadlaa bis laakiin iska caado iskaga ceeshi jirno barbaleen ma lahaan dad muslin ah waay walaaliheen ah doontaa soo raacdeen ee boosaaso idinkeetay markaa yeman ka soo baxayseen wax lacaga miyaa nilaga qaaday haa lacag baana laga qaaday maxaa qarashkeena ku soo raacnay goohoon baan soo goosanay lacag baana lagu kusoo gooyey waa kaasa marka qof isxaan kuu samaynaysa ma jirta adiga daaqal yeman intaa ku jirto soomaaliya markaa soo gashay waa laga yaaba in qof walaalkaa isxaan kuu sameeya aa aragto doontaa soo raacday ma yeman baa laga lahaa maya soomaali baa lahaa waa yeman soomaaliya suldaano la dhahay dadka waxaa laga qaadaya malaha lacag oo konton doolar meelaa camal u dhiganto oo labaiyo toban kun oo riyaal yemeniya ilaa intaad soo socoteen oo doonta aad soo saarneedeen bal waxay iga wartaa xaaladiin oo boosaaso aad soo gaarayseen walaa xaaladan iska caadiya dad wax dhibaataa sheegana ma qaban doontaas uun baxarkas korkiisa aan iska saarnayn mooyaane wax dhibaato ma qaban alxamdulilah markaan xeebtii maalin dadkana naga soo dejiye xerada intaad joogteen qaab nooceena lagu macaamilay wallaahi alxamdulilah shukr rabbi alcaalamiin dad walaalaheena ha joogo macquul ah yeman yeman yeman markaad joogtay maxaa qaban jidhaada walaah saa soo shaqaa ma yeelan yeman waa iska xaalad iska faqiira waaye way naga hooseysa anaga saraaxa bis laakiin caadi nolol maalmeedka waa iska soo dhaxsanaysaa qadaamicida usoo shaqeysaya waxa waxbaduun dhar gadaya waxbaan uun lagu noolay waa la noolay kolleyba maxaa jeceshaa marka dalkaaga aad joogta hadda inaad qabato wallaahi bilaa hadda wax alle iyo waxaan awoodo waxaan haddan garanaya aan ka shaqey jiri maba jiraan kowdhe bis laakiin wax alle iyo waxaan helo haddii aan qarash helo
nasra maxamed yuusuf waxay ka mid tahay dhakhaatiirta gargaarka u fidisa dadkaa soo gaara dekadda magaalada boosaaso oo la tacaala xaaladooda caafimaad waxaan weydiiyey xanuunada ugu badan ee dadkani ay ka helaan
bibtik alsar bay leeyihiin gaas bay ka cawdaan intooda badan waxay kaloo leeyihiin marka caruur nafaqadaro ilmihii yaraa dalkii burbur baa ka dhacay waa soo qaxeen muddo badan waxaa laga yaabaa inay ay u soo taagan yihiin si usoo tegi lahaayeen oo aanay helinba micnihii nafaqadoodii iyo wixii dheeraadka ahaa qotul daruurigii oo ilmihiiyo nafaqa daran in lagu keeno waa miisaanaa ilmaha saasaan micnihii lagu nafaqeeyaa daawooyin baa la siiyaa waxaa jira dad iyaguna xanuunsan xagga dhimirka ah wixii aanu xarunta u wareejin karno u dirkarna waa u dirnaa oo mental healsiga guddoomiyaha xerada qaxootiga ee magaalada boosaaso cumar cismaan siciid waxa uu ka warbixiyey dadkii soo gaaray xeradani iyo weliba qaabka ay u qaabilaan
tirada guud ee hadda xeradan lagu qaabilay waa afartan iyo kow kun siddeed boqol iyo siddeetan waxaa muuqatay bilihii ugu dambeeyey inay dadku tiradii waaga hore iman jidhay ay kasii yaraadeen oo ay afrage ahaan saddex boqol afar boqol inta udhexaysa ay bille imanayeen laakiin bishan agosto waxaad moodaa inay kacdoonkii uu dib u soo laabtay oo ay ugu horeyso doontiina soo gaartay jimcihii oo boqol iyo samtiga sideed xeradan ayaa waxaa soo gaaray tira ahaan dad kor u dhaafaya boqol qof oo ka soo cararay toddobaadkani dalka yeman oo dagaaladu ay ku sii xoogsanayaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso waa hagaag dhegaystayaal waryahayaga yuusuf aad buu mahadsan yahay weli warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada boosaaso weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
heeskaasi intaasi aan kaga gudubno muusigeenna maanta ayuuna qayb ka yahay dhallinyarada waxaan filayaa sharwacow inay si aada michael jackson iyo ciyaari waxaaba igu soo dhacay stejyada maraykanka waxaan filayaa de kolley dhallinyarada adaaba ugu horeeyo aad baad madaxa u dhexaysay bahasha layskuma raacsano weli
inaad ugu horeysaan filayaa waxa weeye si weyn baad madaxa u dhexaysay waa tahay bal markana aan sii raacino isla ciyaarihii dhinacaasi haddaan egno iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha toddobaadkan waxaa inta badan dalalka caalamka ka dhacaya kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sannadka lagu qaban doono dalka ruushka koobkan ayaa waxaa ilaa iyo hadda u soo baxay dalka ruushka oo martigelinaya dalka baraaziil mexico jabaan iyo dalka iiraan kulamadii shalay dhacayna dalka belarus oo martigeliya dalka swiden ciyaar ka tirsaneyd gruubka a ee qaaradda yurub ayaa waxaa ciyaartaasi afar iyo eber ku adkaaday dalka swiden netherlands waxay saddex iyo halka ka adkaadeen isla gruubkaasi dalka bulgariya faransiiska ayaa barbardhac eber iyo eber ah la dhaafi waayey dalka luxemburg oo ay kula cayaareen dalka faransiiska waxaana gruubkan hogaaminaya dalka faransiiska oo leh toddobiiy-toban dhibcood swiidanna waxaay leedahay lix iyo toban dhibcood waxaa soo baxaya oo keliya kooxda ugu horraysa kooxdan waxaana kooxda kaalinta labaad gasha ay wajihi doontaa mid ka mida kooxaha kale ee kaalinta labaad soo gala oo ciyaar isreeb ah ay dheeli doonaan gruubka bana for ireland oo martigelis andora hal iber ay kaga adkaatay bortuqiiska u safray dalka hungarin waxay ku soo garaaceen gool iyo waxba switzerland ayaa waxa ay latviya kaga adkaatay saddex gool iyo waxba gruubkan waxaa hogaaminaya dalka switzerland oo leh afar iyo labaatan dhibcood bortuqiiskuna waxay leeyihiin kow iyo labaatan dhibcood dalka estoniya waxa uu hal iber kaga adkaaday dalka qubrus dalka gibraltarna waxa uu martigeliyey dalka bosniya waxaase looga adkaaday afar iyo waxba griig oo la ciyaaray biljamka ayaa waxaa ciyaartooda ku imaatay laba gool iyo gool biljamka ay ku adkaadeen waxaana xusid mudan in markii hore aan ka tegay inaan ku daro dalka biljamka waxa uu u soo baxay isna koobka adduunka ee sannadka gruubka i'na dalka korweshiya ee hal eberka waxuu kaga adkaaday dalka kosofo sidoo kale ciyaaro kale ayaa galabta iyo caawa dhacaya qaaradda afrika libiya ayaa waxa ay martigelin doontaa dalka guinea ciyaar ka tirsan gruubka a cameroon iyo nigeria gruubka ba ciyaar ka tirsan ayay isu arki doonaan nigeria ayaa ku dhow inay u soo baxdo koobka adduunka waxaana ay haddii ay badiso ay samayn doontaa sidaasi qaaradda yurub haddii aynu ku noqono azerbaijan iyo san marino ay is arki doonaan jarmalka waxay martigelin doonaan dalka norway northern ireland iyo jek republicna waa ay is arki doonaan sidoo kale waxaa kulmi doona dalka armeniya iyo dalka denmark romania waxay u safri doonaan dalka montenegro poland iyo kazakhistanna waa ay kulmi doonaan ciyaar adagse waxay dhex mari doontaa dalka ingiriiska oo martigelin doona dalka slovakiya scotland iyo maalta ayaa ciyaari doona sidoo kale dalka sloveniana waxa uu la ciyaari doonaa dalka lithuania xubintii cayaarahana waan idin
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo weliba xubintii ciyaaraha haddaynu intaasi kaga soo gudubno aatanna aynu mar kale dib u jilicno dhinacii kaalmaha heesa ah waxawaalaadan iyo weliba hani uk iyo weliba heestii guur
codadkaasi macaan ee hani u k iyo sidoo kale cawaalo aadan iyo heeskaasi guur idaacaddeenni dhallinyarada ayay gebagaba u tahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo asaare cabdi axmed iyo dhinacii farsamada maxamed cabdi xasan sandheere ahba waxaan idin leenahay intaynu kulmi doonno afarta galabnimo afrikada bare xaggeena marka ay tahay dhegaystayaal inta ku horreyso nabadgelyo